بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo lixdanaad ee suurat lacraaf allah waxau ihi subxaanah wailaa caadin akhaahum huudan qaala yaa qowmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin gayruh afalaa tattaquun allah waxau ihi tabaaraka wa tacaala wailaa caadin akhaahum ay wa arsalnaa waxay ku cadfan tahay laqad arsalnaa nuuxan taa horay ku xidhan tahay wa arsalnaa waanu diray ilaa caadin ree caad ayaanu u diray akhaahum walaalkood walaalkoodii huuda ee huud ahaa qaala waxa uu yidhi huud waa nebigii loo diray waana akhaahum fi nasab laa fi ddiin waa ukhuwo xagga nasabka ah laakiin diinta waa ku kala duwanaayeen qaala waxa uu yidhi huud yaa qowmi reetolkayow ucbudu llaha ilaahay caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo gayruh oon allaah ahayn ilaahay keligii caabuda macbuud kaloo xaqa oon alla ahayn oo idiin sugnaaday ma jire eh afalaa tattaquuna miyaydaan ilaahay ka cabsoonayn qaala waxay yidhaahdeen almala-u madaxyaweyntii waa ashraafu lqowm kuwoodii madaxda ahaa iyo maalqabeenkii hormoodka u ahaa waxay yidhaahdeen aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmi qowmkiisii ka mid ahaa waxay huud ku yidhaahdeen innaa annagu lanaraaka waxaanu kuu arkanaa huudow fii safaaha caqli xumo iyo maangaabnimo dhexdeed inaad ku sugan tahaanu kuu aragnaa wa innaa annagu lanadunnuka waxaanu kuu malaynaynaa huudow min alkaadibiin kuwa beenta sheegaya inaad ka mid tahay oo rasuulnimadaadu aanay run ahayn qaala waxau idhi yaa qowmi qoomkayow laysa ma ahaanin bii aniga iguma sugnaanin safaahatun wax caqli xumi iguma sugna walaakinii ha yeeshee rasuulun rasuul baan ahay rasuulkaasoo min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggiisa ka ahaadoo laga soo diray uballigukum waxaan idinsoo gaadhsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay rasaa'ilkii iyo fariimihii iyo waxyiguu rabbigay iisoo dhiibay ayaan idinsoo gaadhsiinayaa wa ana anigu lakum idinka waxaan idiin ahay naasixun mid nasteexoo idiin nasteexaynaya oo tala khaalis oo badhax tiran idiin miiraya oo idiin khayr miiraya naasixaasoo amiinun ay ma'muunun lagu aaminay risaalada iyo xilka loo dhiibayna ma'muunku ah waa faciilo bimacnaa mafcuulah aw cajibtum ma waxaad la yaabteen an jaa'akum min an jaa'akum ma waxaad la yaabteen inuu idin yimid dikrun waxyi inuu idin yimid dikrigaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa idinka yimid calaa rajulin calaa lisaani rajulin nin carabkiina inuu waxyigaasi idinku yimid miyaa la yaabteen ninkaasoo minkum idinka idinka mid ah liyundirakum si uu idinku digo darteedna uu waxyigu ugu yimid wadkuruu xasuusta id wakhtigii jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a kuwa arlada u hadha oo khaliifiyo wakiil ka noqda min bacdi qowmi nuuxin ay min bacdi ihlaaki qowmi nuux nuux qoomkiisii intii la halaagay dabadeed wakhtiguu alla idinka idinka dhigay kuwii arlada iyo dhulka u hadhay bal hadda xasuusta oo wasaadakum uu idiin kordhiyey alleh fil khalqi abuuristana uu idiinku siyaadiyey bastatan fidsanaan iyo xoog fadkuruu xasuusta alaa allah ilaahay nicmooyinkiisa xasuusta lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aada u liibaantaan qaaluu waxay yidhaahdeen markii sidaa uu huud ku yidhi waxay ugu jawaabeen oo ku yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad noola timid huudow linacbud allaha inaannu ilaahay caabudno waxdahu ay munfaridan xaal u yahay keligii ma waxaad noola shir timid alle keligii inaannu caabudno oo wa nadaro aannu isaga tagno maa kii kaana ay ahaayeen yacbudu kuwa caabuda aabbaa'unaa aabbayaashayo oo waxay aabbayaashayo caabudayeenna aannu isaga tagno ma taasaad noo keentay maanta fa'tinaa haddaba bal noo keen oo la imow oo la kaalay bimaa tacidunaa waxaad noogu goodiyeyso bal hadda waxaan aad nagu hadidaseed noogu goodinaysay cadaabka ah keen bal imikoo la kaalay in kunta haddii aad ahaatay huudow min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay oo rasuulnimadaad sheeganaysaa run hadday tahay bal cadaabkaad sheegaysa noo keen qaala waxa uu ku yidhi markaa qad waqaca ay wajaba waxa ku waajibay oo ku sugmay calaykum korkiinna waxa ku xaqiiqooboo ku sugmay oo aada mudateen min rabbikum rabbigiin xaggiisana idinkaga waajibay rijisun cadaab iyo waqadabun cadho cadho iyo cadaab ayaad mudateen oo korkiinna ku waajibay oo hanti idin ah oo idinku dhici doona atujaadiluunanii ma waxaad igula doodaysaan oo igula murmaysaan fii asmaa'in fii cibaadati asmaa magacaan cibaadadood miyaa igula doodaysaan inaan caabudo magacaantaasoo samaytumuuhaa aad maga aad ku magacowdeen aalihatan usoo qadar mafcuulka labaad ma magacaan aad ilaahya ka dhigateen oo ku magacowdeen ayaad igula doodaysaan antum idinku aada ku magacowdeen aaliho iyo wa aabbaa'ukum aabbayaashiin asmaadaasoo maa nazala allah alla aanu ku soo dejin bihaa ay bicibaadatihaa cibaadadeeda min sultaanin ay sultaanun wa xujo iyo daliil ah yacnii asmaa aada idinkiiyo aabbayaashiin iskala baxdeen oo wax daliiloo caddaynaya inay cibaado mudatay alla aanu ku soo dejin taa miyaa igula murmaysaan fantadiruu haddaba suga waxaa idinku dhici doona iyo cadaabka soo socda suga innii aniguna macakum idinka la jirkiinna min almuntadiriina kuwa sugayaan ka mid ahay waxaa idinku soo socdee cuquubo iyo cadaab ah waan sugayaaye idinna suga arrinku hortiinuu iman eh allah waxau ihi faanjaynaahu huud waanu badbaadinay markaa oo waa nabadgelinay huud iyo waaladiina kuwii macahu isaga la jirkiisa ahaayee rumeeyey biraxmatin naxariis ayaananu ku badbaadinay naxariistaasoo minnaa annaka xaggayaga ka ahaatay wa qatacnaa waanu jarray oo waa dabargoynay daabira aladiina kuwii cidhibtooda waa jarray kadabuu beeniye biaayaatinaa aayaadkayaga wamaa kaanuu manay ahaanin kuwaasi mu'miniina kuwa mu'miniin ah macnaha waanu dabargoyno waxba kamaanaan reebin kuwaas laakiin huudiya intii rumaysay waa badbaadinay waxaa kaloo lagu fasiray daabirka sida uu abubakr jaabir aljazaa'iri aysaru tafaasiirka hoosta uu sharaxa ku odhanayo daabiru lqowmi ay aakhiruhum liannahu idaa halaka aakhiru lqowmi halaka awaluhum bilaa rayb waxaa looga jeedaa daabiru lqowm buu yidhi qoomka kii ugu dambeeyey waayo qoomka iyo dadka wada socda ka u dambeeya hadduu halaagsamo dee kuwii horena horay u halaagsameen oo hadal ma leh marka macnuhu waxa uu noqonayaa daabirku aakhir in lagu macneeyo oo waqatacnaa waanu jarray oo waa goyna oo waa cadaabnay daabira aladiina kuwii kii ugu dambeeyey kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayaga yacni kuwa aayaadkayaga beeniyey kii ugu dambeeyey waanu jarray dee kuwii horena hadalkooda badaa wamaa kaanuu manay ahaanin mu'miniina kuwa mu'miniin ah weli waxaynu ku jiraa qisaskii ambiyada iyo umamkooda dhex martay marka halkan waxaa darsigeennu uu ku bilowday qisadii dhex martay huud iyo qoomkiisii reecaad oo qisatu huud ayaa aayaadkan ugu horeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogaga warramay si aynu ugu cibro qaadanno o ugu waantowno waxna ugu qaadanno waxyaabaha laga qaadanayo waxaa ka mid a qisadan huud iyo qoomkiisa waxa weeyi in awlawiyada iyo mudnaantu ay tahay albad-u bitawxiid yacni mar alla marka dacwad iyo khayr ummad loogu baaqayo in laga bilaabo tawxiidka intaan wax kale la gelin oo waxa uu huud ka bilaabay yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruh qoomkaygiiow ilaahay keligii caabuda macbuud kalow xaqa oon isaga ahayni idinma sugnaanine marka dacwad kasta asalkeeda iyo asaaskeedu waa tawxiid ullaahi jala jalaaluh waxaa kaloo aayaadkan ku sugan sabru lambiyaa'i calaa adaa qowmihim siday ambiyadu umamkooda dhibka kaga imanaya ay ugu dulqaadanayeen oo huud mar alla markii uu khayrka iyo tawxiidka ugu baaqayba garaadkiisii iyo caqligiisii ayay dureen oo wax ka sheegeen oo waxay yidhaahdeen innaa lanaraaka fii safaaha maangaabnimo iyo caqli xumaanu kuu aragnaa ma waxaasaad noola timid huud markaas hadal xumada ay kula yimaadeen yacni cadho iyo ficil iyo radulficil kale kama qaadan laakiinse si tartiiboo degan ayuunbuu u yidhi yaa qowmi laysa bii safaaha walaakinii rasuulu min rabbi alcaalamiin halkaa waxaad ka garanaysaa dee qofkaas aada u baaqayso ama gaal ha noqdo ama muslim caasiya ha noqdee afxumadiisa waxba ha la ficiltamin oo kaw ku yidhi aadna libinlaabkeeda ha odhan laakiin si dabacsan oo degan ugu jawaab oo huud imika iyaga waxba kama sheegin oo muu odhan idinkaa waalan oo gaalo ah laakiin naftiisa unbuu ka nasahay wixii loo nisbeeyey oo laysa bi safaaha unbuu tartiib u yidhi waa aadaabta dacwada ee laga qaadanayo min afwaahi alambiyaa inuu daacigu dariiqa waxa weeyaan ku socdo dabeed waxa uu u sheegay inuu waxyigii ilaahay usoo dhiibay soo gaadhsiinayo nasteexna u yahay oo balaaqa nasiixadu waa qadar ka badan oo ka zaa'ida ama yacni waxa weeyaan waa dadaal ka badan mujarad albalaaq oo maaha uun xilka isaaran uun baan gudanayaayo waxaan ku dadaalayaa inaan idiin khayr miiro oo wax allo waxa dan idiin adduunyo iyo aakhiraba aan si khaalis oo badhax tiran idinku sheego wa ana lakum naasixun amiin nabiyullaahi nuux calayhi salaam qisadiisa markii xalay aynu soo maraynay isagu qoomkiisa waxa uu ku yidhi wa ansaxu lakum ficil mudaaric buu cabiray huudna wa ana lakum naasixun amiin waa isam ayaa la cabiray waxay culimmadu ku tilmaameen waayo nuux mawaaciddiisa iyo dacwadiisa iyo waxa weeyaan waxsheegiisu waa ka fara badnaa oo sagaal boqol iyo konton sannadood kun sannadood oo konton la ayuu nuux qoomkiisa dhex joogay intaana uu dacwada kor iyo hoosba ugu dhigayay qaala rabbi inii dacawtu qowmii leyla wa nahaara falam yazidhum ducaa'ii ilaa firaara ilaa aakhiri alaayaat marka jumlada ficliyada ama ficilkuna wuxuu tilmaamaa tajadud iyo takarur wax soo cusboonaanaya oo soo noqnoqonaya marka maadaama dacwadiisa iyo nasaayixiisu ay ka badnaayeen ayaa ficil mudaaric laga cabiray wa ansaxu lakum aayaadkan waxaa kaloo ku sugan najaatu lambiyaa'i waman macahum wa ihlaaku acdaa'ihim ambiyadan iyo ciddii rumaysay inay badbaadeen kuwii ka hor yimid iyo gaaladiina la halaagay halkaa waxaa laga qaadanayaa had iyo jeer cidhibta dambe waxa iska leh dee ahlulxaqa oo in kastoo mixan iyo masaa'ib la maro waalcaaqibatu lilmuttaqiin cidhibta dambe waxa u aayayoo iskaloo midhaha guranaya un aakhirataanka waa ahlu liimaani waltaqwa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan tadkiiruhum biaalaa'i illaahi xataa yashkuru llaha calaa aalaa'ih waxaa la xasuusiyey ilaahay nicamta uu ku galladaystay si ay rabbi u mahadiyaan oo ugu mahadnaqaan fadkuruu aalaa'a allahi lacallakum tuflixuun wa dikru nicam nicamta in la xuso oo la xasuustaana waxay koobsanayaan dikruhaa billisaani wa bilqalbi wa biljawaarixi saddexdaa xuba in laga xuso in carabka laga xuso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu ammaano bimaa huwa ahluh ilaahay nicmadaa ku siiyey carabka laga ammaano oo laga mahadiyo qalbigana nicmada in laga xuso oo laga qiro nicmada cidda ku siisay ee kuu galladaysatay inay tahay allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah jawaarixdiiyo xubnahana laga xuso oo nicmadaa loo adeegsado ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa oo aan lagu caasiyin ee lagu caabudo allah waxau yihi wailaa caadin akhaahum huudan qaala yaa qowmi icbudu llah caadkan waxaa la yidhaha waa caadun اluulى waanahu ahlaka caadan اluulى wahamuuda famaa abqى waa caadkii hore baa la yidhaha caadu iram waana nimankii awoodda iyo cududa badan alla uu siiyey allatii lam yukhlaq miluhaa fi lbilaad kuwii alla uu tilmaamay kuwaas oo kale inaan arladaba lagu abuurin cududa iyo dherarkiiyo dhumucda ay lahaayeen caaduni haaniyana waa reer hamuud oo iyaga laftoodu cudud iyo awood badan la siiyo nimankii buurahaad aragtay guryaha ka qoranayay dhexdooda degayey oo waa caaduni thaaniya laakiin caaduni luulaa waa waa caadu iram waana kuwan huud loo diray allah waxa uu yidhi wa ilaa caadin akhaahum ay wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa caadin ree caad waxaanu u diray akhaahum walaalkood huudan ee huud ahaa wa akhaahum fi nasab yacni walaalkoodii xagga nasabka iyo wada dhalashada xagga diinta waa ku kala duwanaayeene qaala waxa uu yidhi huud yaa qowmi reetolkayow ucbud allah ilaahay caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin macbuud gayruhu an alla ahayni idiinma sugnaanine ilaahay keligii caabuda afalaa tattaquun miyaydaan ilaahay ka cabsoonayn qaala waxay yidhaahdeen almala madaxyo weyntii qoomkiisu waa aladiina yamla'uuna alcayn biamwaalihim wa manaasibihim waa kuwa indha buuxiska ah ee maalkooda iyo madaxtinimadooda indhaha dadka ku buuxiye lagaga haybadaysto ama waa ashraafu lqowm waa hormoodka iyo madaxda iyo horjoogayaasha qoomka weeyi had iyo jeerna dacwada rususha kuwa ka hor yimaada waa kuwaas xilli kastoo la joogana dadka ducafada iyo waxa weeyaan mustadcafiintu waa akharu atbaaci rusul dadka waxa weeyaan madaxda iyo maalqabeenkuna waa inta u badan ee xaqa ka hor timaada oo waxay ku dagmayaan xoogga iyo xoolaha ay haystaan iyo madaxtinimada qaala waxay yidhaahdeen almala-u kuwoodii madaxda ahaa ee madaxyaweynta ahaa aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi qoomkiisa ka mid ahaa waxay yidhaahdeen innaa anagu lanaraaka waxaanu kuu aragnaa huudow fii safaaha caqli xumo inaad ku dhex sugan tahaanu kuu aragnaa oo aayaadka kale alla waa ka kaga warramay inay kuba yidhaahdeen in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu maba odhanayno ilaa inaanu ku nidhaahno mooye waxa weeyaan aalihadayadii aada mar walba wax ka sheegaysay eed ceebeynaysay ayaa xumaan kugu taabtay oo ku derderay oo wax ku yeelay oo caadiba ma tihid waxay ku yidhaahdeen markaa innaa lanaraaka waxaanu kuu aragnaa huudow fii safaaha caqli xumo inaad ku dhex sugan tahaanu kuu aragnaa wa innaa anagu lanadunnuka waxaanu kuu malaynaynaa min alkaadibiin kuwa been sheegaya ee beenaalayaasha inaad ka mid tahay oo rasuulnimadaaduba aanay run ahayn qaala waxa uhi yaa qowmi reetolkayow laysa ma ahaanin bii aniga iguma sugnaanin safaahatun wax caqli xumi iguma sugna walaakinii ha yeeshee rasuulun rasuul baan ahay rasuulkaasoo min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggiisa laga soo diray uballigukum waxaan idin soo gaadhsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay rasaa-ishuu ii soo dhiibay iyo waxyigiisii baan idin soo gaadhsiinayaa wa ana lakum gaadhsiin uun kuma koobniye nasteex baan idiin ahay idiin khayr miiraya wa ana anigu lakum idinka waxaan idiin ahay naasixun mid nasteexoo idiin nasteexaynaya oo tala khaalisoo badhax tiran idiin miiraya oo idiin khayr miiraya amiinun ay ma'muunun risaalada iyo nasiixadana lagu aaminay aw cajibtum ma waxaad la yaabteen an ja'akum min an ja'akum inuu idiin yimid dikrun waxyi uu idiin yimid oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa uu idinka yimid calaa rajulin calaa lisaani rajul nin carabkiina uu waxyigaasi idinku yimid ninkaasoo minkum idinka idinka mid ah liyundirakum si uu idinku digo ma taasaa la yaabteen oo waxaad doonaysaan malaa'ig in lasoo diro wadkuruu xasuusta id wakhtigii jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a kuwo arlada u hadha oo khaliif ka noqda min bacdi qowmi nuuxin min bacdi ihlaaki qowmi nuux nuux qoomkiisa halaaggii la halaagay dabadood waxa weeyaan allaha idinka yeelay khulafaa bal hadda xasuusta waktiguu rabbi khaliifkaa idinka yeelay oo wasaadakum alla uu idiin kordhiyey fi lkhalqi xagga abuuristana alla uu idiinku kordhiyey bastatan xoog ama fidsanaan iyo ballaadhni xagga awoodda iyo itaalka ah fadkuruu haddaba xasuusta alaa allaahi ilaahay nicmooyinkiisa xasuusta lacallakum tuflixuuna si aad u liibaantaan qaaluu waxay yidhaahdeen halkay xaqa ka qaadan lahaayeen aji'tanaa ma waxaad noola timid huudow linacbud allaha ilaahay inaanu caabudno miyaad noola timid waxdahu ay munfaridan xaal uu yahay keligii alleh oo wanadara aanu isaga tagno maa kii kaana ay ahaayeen yacbudu kuwa caabuda aabbaa'unaa aabbayaashayo waxay caabudi jireenna aanu isaga tagno faatinaa bal hadda noo keen haddaba huudow bimaa tacidunaa waxaan aada noogu goodiyaysee cadaabka ah bal noo keen in kunta haddii aada ahaatay huudow min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay oo risaaladaadu ay run tahay hadalkoodani wuxuu la mid yahuun hadalkii kufaartii quraysheed ay nebiga ku yidhaahdeen waid qaalu llaahumma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamtir calayna xijaarata min asamaa aw i'tinaa bicadaabin aliim markii nebigu sala allahu calayhi wasalam xaqa uula yimid ayaa waxay yidhaahdeen halkay ka odhan lahaayeen ilaahow waxani hadduu xaq yahay nagu hanooniyo o nagu hagaaji caqli xumadooda waxay yidhaahdeen hadduu xaq yahayna cadaab yacni waa xamaaqada iyo caqli xumaanta gaalada waxaa la yidhi waxaad xustaa nebi allow markay yidhaahdeen allaahuma in kaana hada huwa alxaq waa kuwii gaaladaa laga xikaayoonayaa warkoodii ay yidhaahdeen allahayow kan uu la yimid nebigu hadduu xaq yahay agtaada ka yimid huwa alxaqa min cindik faamtir calayna xijaarata min asamaa aw i'tinaa bicadaabin aliim waxaad sida roobka nagaga dhigtaa dhagaxaan samada aada nagaga soo daadiso ama cadaab kulul noola kaalay oo noo keen marka dee waa marka qofka tawfiiqdiiya waafajinta la garab marinayo la seejinayo waayo haddii la waafajinayo waxay odhan lahaayeen ilaahow hadduu xaq yahay nagu hanooni laakiin may odhane waxay yidhaahdeen hadduu xaq yahay ilaahowna cadaab waa caqli xumadooda waa sida hadalkan ay yidhaahdeen qowmu huudna fa'tinaa bima taciduna waayo wakhtigoodu haba kala fogaado laakiin qalbigooda gaalnimada ku jirtaa markay isshabbahday isku mid noqotay ayaa afkooda waxa ka soo baxayaano isku mid noqday walow haba kala fogaadaane atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun miyay isu dardaarmeen ismabay soo gaadhin laakiin yacni waa dad xadgudbayoo xadgudubka iyo kufriga iyo gaalnimada ayaa mideeyey qaala qad waqaca calaykum min rabbikum rijsun waqadab qaala waxa uu ku yidhi markaa nebigii qad waqaca waxa idinku waajibay calaykum korkiinna oo mudateen oo idinku sugmay min rabbikum rabbigiin xaggiisa waxa idinkaga waajiboo xaq korkiinna ku noqday rijsun cadaab inuu idinku soo dego iyo waqadabun cadho taasaa mutaysateen oo idinku waajibtay atujaadiluunanii ma waxaad igula doodaysaan oo igula murmaysaan fii asmaa magacaan magacaan in la caabudo miyaa igula doodaysaan magacaantaasoo samaytumuuhaa aad ku magacowdeen aalihatan asnaam iyo aaliho antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayaashiin magacaan idinka iyo aabbayaashiin ilaahay aad ka dhigateen miyaa igula doodaysaan cibaadadooda magacaantaasoo maa nazala allahu alla aanu ku soo dejin bihaa ay bicibaadatiha cibaadadeeda min sulطaanin wa xujo iyo daliil cad oo tilmaamaya faاntadiruu haddaba suga cadaabka idiin iman doona inii aniguna macakum idinka la jirkiinna min almuntadiriina kuwa sugayaan ka mid ahay waan sugi waxaa idinku dhici doona idinna suga alla waxau ihi faanjaynaahu waanu badbaadinay huud iyo waladiina kuwii macahu la jirkiisa ahaayee rumeeyey biraxmati naxariis ayaanu ku badbaadinay naxariistaasoo minaa annaka xaggae ka ahaatay waqatacnaa waananu jaroo waa dabargoynay ama waanu halaagnay daabira aladiina kuwii kii ugu dambeeyey kuwaasoo kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayaga kuwii aayaadkayaga beeniyey kii ugu dambeeyey waanu dabargoynoo waanu jaray macnaha cidi kamay hadhin weeye aakhirahum kii ugu dambeeyey haddaanu goynay dee cidi kama hadhin ama waqatacnaa waanu jaray daabira aladiina kuwii cidhibtooda kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayaga oo waa dabargoynoo cidi kamay hadhin wamaa kaanuu manay ahaanin kuwaasi mu'miniina kuwa mu'miniin ah oo waxaa la tilmaamayaa waxa lagu dabargooyey waa dembigay galabsadeen baa laga gooyey wa ilaa hamuuda akhaahum saalixa allah waxau ihi wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa hamuuda reer hamuudna akhaahum walaalkood saalixa saalix ahaa walaalkoodii nebi saalix ayaanu u diray wa akhaahum fi nasab reer hamuud markaa waxaa la yidhaha waa caaduni haani oo iyaguna waxay ahaayeen kuwo xoog iyo awood badan asxaabulxijrina waa la yidhaahdaa oo diyaaru hamuud goobta ay ku taallay baa mandiqada ama meesha la yidhaahda xijri weeyi oo xijaas iyo shaam u dhaxaysa oo walaqad kadaba asxaabu lxijri almursaliin waa waa reer hamuud kuwii waxa weeyaan meesha xijri la yidhaahdo yacni asxaabta u ahaayee ku sugnaa rusushii waa beeniyeen reer hamuud baa loo jeedaa allah waxau ihi markaa wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa hamuuda reer hamuudna waxaanu u diray akhaahum walaalkood baanu u diray saalixan nebi saalix ahaa qaala waxau idhi markaa saalix yaa qowmi reetolkayow ucbudu llaaha ilaahay caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin macbuud hayruhu aan alla ahayni idinma sugnaanine qad jaa-atkum xaqiiqahan waxaa idinku timid bayinatun aayad iyo xujo cad oo mucjizo ah xujadaa cad oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay oo waa maxay xujadu haadihi naaqat llaahi lakum aaya waxaa la qeexayaa bayinada iyo aayadda u timid haadihi tani baa uu yidhi naaqat ullah ilaahay hashiisii weeye waa hashii alleh uu soo saaray marka dee hal walba allaale iyo makhluuq kasta eh idaafada waxaa la yidhaha waa idaafatu tashriif oo sharfid makhluuqan lagu sharfayo darteed ayaa alle loogu tiiriyey sida baytullahba loo yidhaha gurigii ilaahay iyadoo guri walba alla uu leeyahay ayaa masaajidka iyo goobta cibaado sharfid la sharfaayo darteed baytullah loo yidhaahdaa marka naaqatullah wax walba allaa leh laakiin waa sharfid lagu sharfaayo marka haadihi tani naaqatullah ilaahay hashiisii weeyi oo lakum idinka idiin sugnaatoo laydiin soo saaray aayatan xaal ay tahay aayad astaan iyo calaamad u ah xaqnimada iyo runnimada risaalada saalix ee fadaruuha ka taga hashan oo iska daaya ta'kul ha daaqdee fii ardi illaah ilaahay dhulkiisa ha iska daaqdee daaya kalkeeda ay biyaha cabbaysana u daaya waayo aayaadka kale siday tilmaameen ceelkii ama biyaha ay u aroorayeenna waxaa la yidhi kalna hashaale oo keligeed cabbaysa kalna idinkaa u arooraya oo kalkaad cabbaysaanna dee waa kalkiinii aada u arooreyseen kalka ay hashu cabbaysana caanaheedaa cabbaysaan biyaha marka ay ka dharagto sidaa u daaya baa la yidhi oo walaa tamasuuhaa hashaa ha ku taabanina bisuu wax xumaana ha ku taabanina oo dhibaato yay idinka gaadhin oo fa yaakudakum dee kolkaa haddaad dhibaato ku taaba ku taabataan uu idin qabto cadaabun cadaab uu idin qabto cadaabkaasoo aliimun ey mu'limun idin xanuujiyaa xumaan ha ku taabanina baa la yidhi yaan laydin cadaabineh waa loo digay laakiin dee duulunsan digiddu waxba uma tarto wadkuruu xasuusta ayaa la yidhi id wakhtigii jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa kuwo arlada u hadhay oo khaliifka ah min bacdi caadin ay min bacdi ihlaaki caad caadkii hore halaagga la halaagay dabadood wakhtiguu alla khaliif idinka yeelay xasuusta bal oo wabawa-akum uu idin dejiyey fil ardi arladaana uu idin dhex dejiyey waa ardulxijri waa meesha xijri la yidhaha oo degaankooda ahayd bayna alxijaasi waashaam halkaa uu idin dejiyey tattakhiduuna xaal aad ka samaysanaysaan min suhuulihaa dhulka siman ee aan buuralayda ahayn ee bannaankaa siman ah idinkoo ka samaysanaya qusuuraa fooqyo iyo daara dhaadheer oo watanxituuna aad ka qodanaysaan aljibaala ay min aljibaali waa biisqaadi alkhaafid oo min baa laga jaray oo nasculkhaafidka ayaa lagu nasbiyey waxaad tidhaahdaa oo watanxituuna aad ka qodanaysaan aljibaala ay min aljibaali buuraha xaggoodana aad ka qodanaysaan buyuutaa guryo oo buurahaad aragtay adaygooda awoodda alla idin siiyey darteed dhexdooda guryo aad ka qodanaysaan aada degtaan oo waxaa la yidhi xilli qaboobaadkana buurahaasay degi jireen oo guryo ka qodan jireen xilliga kale ee waxa weeyaan kulaylkana bannaankaas iyo dhulkaas simaneen buuralayda ahayn ayaa ay guryaha iyo daaraha ka binaysan jireen fadkuruu haddaba xasuusta aalaa'a allah ilaahay nicmooyinkiisa bal xasuusta oo kuwaan tooboo wax ku qaata ilaahay ku xasuustaoo ku caabudoo ha ku caasiina walaa tacthow hana fasahaadinina fi lard arlada dhexdeedana ha fasahaadinina mufsidiina xaal atiin kuwa fasahaadinaya qaala almala'u aladiina istakbaruu min qowmih qaala waxay yidhaahdeen almala kuwii madaxyaweynta ahaa ee madaxdooda ahaa waxay yidhaahdeen aladiina kuwaasoo istakbaruu iskibriyey oo min qowmihi qoomkiisa ka mid ahaa waxay yidhaahdeen liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istudcifuu la daciifsadee ducafada ahaa liman qolo waxay ku yidhaahdeen ka bedel liladiina istudcifuuda kuwii la daciifsaday waxay ku yidhaahdeen liman waxay ku yidhaahdeen waa bedel liman qolo waxay ku yidhaahdeen kuwaasoo aamana rumeeyey oo minhum mustadcafiintan ka mid ah oo limanta waxa looga bedelay liladiina istudcifuu cidday hadalkan ku yidhaahdeen waa mu'miniinta mustadcafiintuna dee gaal iyo mu'minba waa leeyihiin oo dee dadka laga itaal roon yahay maal iyo madaxtinimoba dee gaalo iyo mu'miniinba waa leeyihiin marka waxaa gaar loo soo reebay oo la tilmaamay cidda hadalkan lagu yidhi inay ahayd mustadcafiinta mu'miniintooda maaha caam ahaane liman cid waxay ku yidhaahdeen aamano rumeeye oo minhum mustadcafiintaa ka mid ah ataclamuuna ma ogtihiinoo ma garanaysaan anna saalixan in saalix mursalun mid la soo diray uu yahay min rabbi rabbigii xaggiisa laga soo diray yacni iyagoo ku jeesjeesaya ayay yidhaahdeen ma cilmi baa u leedihiin in saalix uu yahay rasuul la soo diray qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintii mustadcafiinta ahayd innaa annagu bimaa kii ursila lala soo diray bihi maaga saalix kii lala soo diray mu'minuuna kuwa rumaynayaanu nahay waxay ka jeedsadeen inay sheegaan mu'miniintu risaaladii waxa weeyaan saalix waa liduhuuriha caddaanka ay iska caddahay eenay deliilba u baahnayn waxaanay u jeesteen wixii lala soo diray oo waxyiga ah liahmiyatihi oo waxay yidhaahdeen innaa bimaa ursila yacnii wixii lala soo diray saalix waanu rumaysannahay macnaha iyo muraadkuna wuxuu noqonayaa rasuulnimadiisu waa iska caddahay oo su-aalba uma baahne eh wixii loo soo dhiiba baabanu rumaynay oo ku soconnaa qaala waxay yidhaahdeen aladiina istakbaruu kuwii iskibriyey ee gaalada ahaa waxay yidhaahdeen innaa anagu biladii kii aamantum bihi hadda biladii ursila may odhan kii lala soo diray kaad rumayseen bay yidhaahdeen waxay ku talax tegayaan oy sii caddaynayaan mukhaalafada ay khilaafsan yihiin mu'miniinta eenay shaqo ku lahayn had iyo jeerna sidaasaa gaal iyo mu'min aanay shaqo isugu lahayn oo ay u kala fog yihiin marka mukhaalafadooda mu'miniinta iyagoo sii caddaynaya ayaa waxay yidhaahdeen innaa anagu biladii kii aamantum aada rumayseen bihi maaga yacni kaad rumayseen haddaa mu'miniintii tihiin kaafiruuna kuwa ka gaaloobay baanu nahay oo waxa weeyaan ma rumaynano mana raacayno facaqaruu way boqongooyeen annaaqata markaa hashii way boqongooyeen macnaha waa gowraceen oo waa dhuundhabeen oo boqnaha intay jareen ayay gowraceen sidaasay naftii kaga baxday facaqaruu waa boqnogooyeen annaaqata hashii wacatow waanay iska weynaysiiyeen can amri rabbihim rabbigood amarkiisii waa iska kibriyeen oo dhag jala qumaysiin ee waa iska sarraysiiyeen wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen yaa saalixu utinaa saalixow noola kaalay oo nookeen bimaa tacidunaa waxaan aad noogu goodiyeseed cadaabka ku sheegayso bal nookeen in kunta haddii aad ahaatay min almursaliina kuwa la soo diray haddaad ka mid tahay sidii wuxuu isagu cadaabka gacanta ku hayo ayay leeyihiin keen isna cadaab baan hayaa muu odhan ee alla ka baqa un buu yidhi yaanu rabbi idin cadaabine fa akhadathum waxaa qabatay markaa nimankaas waxaa ku dhacay oo qabatay markaa alrajfa gariirkii iyo ruxankii arladii baa la gilgilatay oo markii samada lagaga qayliyey ayaa dhulkuna la ruxmay oo alsayxatu min alsamaa waalrajfatu min alard waayo aayaadka qaarkood waxay tilmaameen inay qabatay qaylo aayaddana waxay tilmaamaysaa ruxan iyo gariir inuu qabtay labaduba waa ku dhaceen oo malagu samada markuu kaga qayliyey qaylada iyo dhawaqa culaysku lahaa dartii ayaa dhulkiina la gilgishay sidaasay ku baktiyeen oo ay ku halaagsameen fa akhadathum markaa waxaa qabatay alrajfa ruxankii iyo gariirkii dhulka ayaa qabtay oo dhulkii ayaa la ruxmoo la gariiroo la gilgishay fa asbaxuu dabeed waxay noqdeen fii daarihim degaankoodii iyo guryahooda dhexdoodii iyagoo ku sugan bay ahaadeen jaasimiina kuwa kuudkuududa ay baarikiina cala arukab oo jilbaha u daatay ayay noqdeen oo halkaa ku baktiyey fatawallaa waa ka jeestay canhum iyaga markaa saalix waa ka jeestay wa qaala waxaanu ku yidhi yaa qowmi reetolkayow waxa weeyaan markuu arkay aroornimadii iyagoo halaagsamoon qof ka noolayn ayaa intuu ka jeestay haddana waxa uu ku yidhi yaa qowmi laqad ablaqtukum iyagoo dhintoon noolayn ayuu hadalkaa ku leeyahay laqad ablaqtukum waan idinsoo gaadhsiiyey risaalata rabbii rabbigay risaaladiisii waan idinsoo gaadhsiiyey wanasaxtu lakum waanan idiin nasteexeeyey oo khayr iyo wanaag waan idiin tilmaamay walaakin ha yeeshee laa tuxibuuna annaasixiin kuwa nasteexaynaya wax idiin sheegaya waydaan jeclayn oo idinkaan dan iyo muraadtoona ka lahayn waa sidii nebiguba sala allahu calayhi wasalam nimankii gaaladee maalintii beder la laayey markii qaliibkii ama ceelkii beder markii lagu guray intuu isa soo dultaagay uu yidhi wixii laydiin yaboohay ma hesheenoo maydin soo gaadhay waanu hellay annagu wixii naloo yaboohaye marka markii saxaabadu ay ku yidhaahdeen yaa rasuula allah waabay dhinteena sideed hadalkaa ugu jeedinaysaana uu yidhi kama maqli ogidin waxaan leeyahay marka waa sidii oo kale oo saalix baktigoodii iyo meydkoogii isagoo dul taagan ayuu yidhi walle waan idiin nasteexeeyey waanan idinsoo gaadhsiiyey idinkaanse qaadan oo dheg aan jalaqu siin aayaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga warramay qisatu nabiy llaahi saalix maca qowmihi hamuud qisadii nebi saalix iyo qoomkiisii reer hamuud dhex martay ayaa aayaadkan alla kaga warramay sidii aayaadkii horeba inagu soo marayna waana wuxuu uga bilaabay addacwatu ilaa tawxiid illaahi jala jalaaluh yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruh dabeed waxa uu u tilmaamay in aayad iyo xujo cadi u timid ilain markay mucjiso weydiisteen iyo wax risaaladiisa rumeeya ayaa hashaas ayaa aayad iyo mucjiso looga dhigay waxaa markaa loo tilmaamay hashaas inaanay u dhowaan oo waxaa la yidhi hashaasi waa aayade ceelka kalkeeday u arooreysana u daaya idinkuna kalkiina u aroora hana taabanina caanaheedana cabba hana u dhowaanin oo ha dhibina lahaa shirbun walakum shirbu yawmin macluum kal aad cabtaan baad ku leedihiin ceelka idinku iyaduna kal u gaaray leedahay kuma kulmaysaan qolo walba kal gaaray leedahay sidaana ku daaya oo ha dhibaataynina baa lagu yidhi si aan laydiin cadaabin aayaadku markaa waxay tilmaameen canaaduhum wa tamaruduhum uma halaakuhum bacda caqri naaqa madaxadaygoodii iyo waxa weeyaan tamarudkoogii ay ku amarkii ilaahay ay diideen ee ay ku madaxadaygeen ee hashii ay boqnogooyeen kadibna lagu halaagay oo markay hashii dileen ee ay dayn waayeen dee cuquubo iyo cadaab allah ku soo degay hasha kulligood may wada boqnogoyne mid uun baa dilay haddana ficilkii waa loo wada tiiriyey oo facaqaru naaqa waayo waxay qaacidadu tahay alraadi bilficli ka faacilih ficilka ka raallida ka ee sacabka u tumaya ee waxa weeyaan ku boorinaya ee ku dhiiri gelinaya kala mubaasharoodee sameeyuu dee la simayey marka maadaama ay iyagu ninkan u direen raallina ay ka ahaayeen way wada dileen oo facaqaru naaqa cadaabkiina waa caam yeelay fa akhadathum rajfa aayaddii kalena waxay ahayd waakhada aladiina dalamuu sayxatu faasbaxuu fii diyaarihim jaahimiin seen hore u tilmaana inay isma diidayaan oo samadana waa lagaga qayliyey dhulkuna wuu la ruxmay oo wuu la gilgishay mufasiriintu waxay ku tilmaamaan kaa boqnogooyey in la odhan jiray qudaar ibnu saalif oo ashqa lqowm qoomka kii ugu guul darrada iyo ayaanka daraa ugu nasiibka daraa ee ugu liitay inuu ahaa id inbacata ashqaaha faqaala lahum rasuulu llahi naaqat allahi wa suqyaaha fakadabuuhu facaqaruuha fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaaha oo aayaadkaasuu alla ku tilmaamay in kii ugu guul darrada badnaa ee ugu shaqisanaa uu usoo baxay inuu boqnogooyo markaasuu rasuulkii ilaahay ku yidhi war hashan ilaahay iyo waraabkeeda iska daayiyo biyaheeda waa beeniyeen oo dee way boqnogooyeenoo hashii waa dhuundhabeen oo waa gowraceen dabeed ilaahayna dembigaa ay sameeyeen sababtiisii ayuu cadaab ku caam yeelo kulligood u ka simay walaa yakhaafu cuqbaaha yacni godobteeda iyo cid waxa weeyaan kaga daba timaadana ilaahay subxaanahu wa tacaala cidna uga baqan maayo waayo xukumka alleh wax ka daba tegi kara oo ku qabsan kara ayaan jirinba allah waxa uu yihi wailaa hamuuda akhaahum صaalixan qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruh ay wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa hamuuda reer hamuud akhaahum walaalkood baanu u diray saalixan nebi saalix ahaa qaala waxa uu yihi yaa qowmi reetolkayow icbudu llah ilaahay caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin macbuud hayruhu aan alla ahaynie qad jaaatkum waxaa idiin timid bayinatun aayad cad oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay oo waa maxay aayaddu haadihi tani naaqatullah ilaahay hashiisii weeyi oo lakum idinka idiin sugnaatay aayatan xaal ay tahay aayad astaan iyo calaamad u ah xaqnimada iyo runnimada rasuulkani ee fadaruuha ka taga hashan oo iska daaya oo ha dilina taakul ha iska daaqdo fii ardi illaah ilaahay dhulkiisaa ha daaqdee daaya oo walaa tamasuuhaa ha ku taabanina bisuu xumaan ha ku taabanina oo fa ya'khudakum dee kolkaa haddii aada xumaan ku taabataan uu idin qabto cadaabun cadaab uu idin qabto cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun idin xanuujiya wadkuruu xasuusta id waktigii jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa kuwa arlada u hadha oo khaliif ka noqda min bacdi caadin min bacdi ihlaaki caad ree caad halaagiddii la halaagay dabadeed wakti alla idinka uu khaliif arlada idinka yeelay bal xasuusta oo wabawa-akum uu idin dejiye fil ardi arlada dhexdeeda uu idin dejiyey oo waa dhulkii la odhan jiray alxijir ardulxijri weeyi waa degaankoodii tattakhiduuna xaal aad ka samaysanaysaan min suhuulihaa dhulkaas ama arladaa iyo degaanka dhulkiisa siman een buuralayda ahayn aad ka samaysanaysaan qusuura fooqyo iyo guryo dhaadheer oo watanxituuna aad ka qodanaysaan aljibaala ay min aljibaali buurahana aad ka qodanaysaan buyuutaa guryo aa gashaan fadkuruu bal haddaba xasuusta aalaa'a allaahi ilaahay nicmooyinkiisa xasuusta oo walaa tacthow ha fasahaadinina fi lardi arlada dhexdeeda mufsidiina xaalaatihin kuwii fasahaadinaya qaala waxay yidhaahdeen almalow madaxyaweyntii ama madaxdii aladiina kuwaasoo istakbaruu iskibriyey oo min qowmihi qoomkiisa ka mid ah waxay ku yidhaahdeen liladiina kuwii istudcifuu la daciifsaday waxay ku yidhaahdeen liman qolo waxay ku yidhaahdeen aamana rumeeyey oo minhum mustadcafiinta ka mid ah maaha mustadcafiin oo dhan eh mustadcafiinta mu'miniintoodii waxay ku yidhaahdeen ataclamuuna ma waxaad ogtihiin oo cilmi u leedihiin anna saalixan in saalix mursalun mid la soo diray uu yahay min rabbi rabbigii xaggiisa laga soo diray qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintii mustadcafiinta ahayd innaa annagu risaaladiisu su-aal uma baahno waa caddahaye innaa annagu bimaa kii ursilo lagu soo diray bihi maaga saalix kii lagu soo diray mu'minuuna kuwa rumaynayaanu nahay qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istakbaruu iskibriyey innaa annagu biladii kii aamantum aada rumayseen bihi maaga kaafiruuna kuwa ka gaaloobay baanu nahay oo waxay ugu yacnii khitaabka ugu wajahayaan mu'miniinta mukhaalafadooda ay khilaafsan yihiin bay sii caddaynayaan fa caqaruu dabeed way boqongooyeen oo waa gowraceen oo waa dileen annaaqata hashiina oo wacatow way iska kibriyeen can amri rabbihim rabbigood amarkiisiina waa iska weynaysiiyeen oo waa ka kibreen oo waa caasiyeen wa qaaluu waxaana yidhaahdeen yaa saalixu tinaa saalixow noo keen bimaa tacidunaa cadaabkaad noogu goodiyayseed mar walba nagu hadidayso noo keen in kunta haddii aad ahaatay min almursaliin kuwa la soo diray haddii aad ka mid tahay oo rasuul aad tahay fa akhadathum dabeed waxaa qabatay alrajfa ruxankiibaa qabta oo gilgilashadii arlada ayaa qabatay oo dhulkiibaa la gariiro oo la gilgishay fa asbaxuu dabeed waxay ahaadeen fii daarihim guryahooda dhexdoodii iyagoo ku sugan jaasimiina kuwa kuudkuududa ama jilbaha u daatay ayay noqdeen oo sidaa ku dhintay fatawallaa dabeed waa ka jeestay saalix canhum iyaga iyagoo bakti oo halkaa ku baaba'ay wa qaala waxaanu ku yidhi yaa qowmi qoomkaygiyow laqad ablaqtukum alla ilaahay waan idin soo gaadhsiiyey risaalata rabbii rabbigay risaaladiisii iyo waxyigiisii waan idin soo gaadhsiiyey farriintii layiigu soo kiindhiibay wanasaxtu lakum waanan idiin nasteexeeyey walaakin ha yeeshee laa tuxibbuuna ma jeclidin annaasixiina kuwa idiin nasteexeeya ma jeclidin oo idinkaan waxa weeyaan dhag u dhigin waluuطa id qaala liqowmihi ataatuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin allah waxau ihi wa arsalnaa luuطa nebi luudna waanu diray id waagii qaala uu ku yidhi liqowmihi reetolkii uu ku yidhi ata'tuuna ma waxaad la imanaysaan alfaaxishata tii foolxumada badnayd taasoo maa sabaqakum aanu idinka hormarin bihaa foolxumadaa iyo faaxishadaa min axadin ay axadun qofna aanu idinka horreynin axadkaasoo min alcaalamiin caalamiinta ka mid ah axad khalqiga ilaahay ka midi aanu idinka hormarin caalamiintu waa kullu maa siwa allah waxaana caalamiin loo yidhi waayo dee caalamku waa calaamatun calaa khaaliqih wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu dee caalamku wuxuu astaan u yahay allihii abuure ee sidaa udhigee u dhidbay marka waxa uu yidhi miyaad tafoolxumada badan la imanaysaan iyadoon qofna idinka hormarin innakum idinku waa maxay faaxishadu wuu sii faahfaahiyey lata'tuuna waxaad u tegaysaan alrijaala ragga rag baa wax ka dayeysaan shahwatan liajli shahwa shahwa darteed idinkoo ku gudanaaya ayaad rag wax u doonanaysaan oo u tegaysaan min duuni nisaa haweenkii sokodood intaa ka tallaabsataan haweenkii oo iska dhaaftaan ayaa rag wax u doonateen bal kaba kaalay kaase arrinkaa iskaba dhaafo antum idinku qowmun qolo ayaa tihiin musrifuun xadgudbay bal waa idraab intiqaali ah min alinkaari ila alikhbaar yacni hadalka horaa laga soo guuro hadal kalaa loo guuray waayo idraabku ibtaali iyo intiqaali buu noqdaa marka ibtaali maaho dee hadalkaa hore lama gurinaye waa hadalkii horunbaa laga soo intiqaalay oo ku cusub baa loo soo guuray oo waxaa laga soo intiqaalay inkaarkii lagu inkiraayo faaxishada ata'tuuna alfaaxisha waxaana loo soo guuray ikhbaar laga warramaayo xaaladda xunay ku dul sugan yihiin oo israaf ah niman xadgudbay oo xadhigga goostay oo dabar xidhaa aan u jirin inay yihiin ayaa la caddeeyey bal antum qowmun musrifuun wamaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi luud qoomkiisa jawaabtii ay bixiyeen may ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye wax kalaba may ahaanin akhrijuuhum saara luud iyo qoomkiisa bixiya min qaryatikum magaaladiinan saduum ka zuuliya oo ka saara waayo innahum iyagu luud iyo inta rumaysay unaasun dad weeyi dadkaasoo yatataharuuna istahiraya waa dad iska daahirinayaba oo iska ilaalinaya faaxishadane inaga saara faanjaynaahu allah waxau ihi faanjaynaahu waanu badbaadinay luut iyo wa ahlahu ehelkiisiiba ila imra'atahu haweenaydiisii mooyaane oo kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alghaabiriina kuwa halaagiyo cadaabka ku hadhay ayay ka mid ahaatay oo iyadu qoomkaa xun ayay la mid ahaydoo dee may rumayn allah waxau ihi wa amtarnaa waxaanu ku roobaynoo sida roobka kaga dhignay calayhim korkoodii mataraa waa matara saw yacnii roob balaaye iyo baas ah oo aan ahayn raxmaadkii lagu yacni dadka loogu naxariisanayaye cadaab ah roobkaa cadaabka ah ayaanu ku roobaynay oo cirka kaga keennay waana dhagaxaantii sida roobka samada lagaga soo daadiyey fandur bal eeg baa la yidhi ay nadara tafakurin waictibaar maaha eegmada isha eh waa eegmada qalbiga iyo tafakurka oo yacnii ka feker oo bal u fiirso kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmujrimiin xumafalayaasha cidhibtoodii dambe bal siday noqotay eeg oo kuwaantowa wax ku qaado wailaa madyana akhaahum shucayba wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa madyana ree madyanna waxaanu u diray waa qowmu shucayb marka madyan ama waa ismu qabiilo oo waa ree madyan ama waa ismulmantiqa oo waa meesha madyan la yidhaahdo dadkii deganaa oo ismulmakaan iyo ismulqabiila labadaba waa lagu itlaaqay wa ilaa madyana ay wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa madyana ree madyan ama mandiqada madyan la yidhaahdo dadkii deganaa waxaanu u diray akhaahum walaalkoodii shucayba shucayb ahaa ayaanu u diray qaala markaa waxa uu ku yidhi yaa qowmi reetolkayow ucbud ullah ilaahay caabuda keligii maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo oo hayruhu an alla ahayni idiinma sugnee ilaahay keligii caabuda qad jaa-atkum waxaa idiin timid bayinatun aayad cad iyo xujo cad baa idiin timid oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay oo rasuulkan la soo diray iyo waxyiga loo soo dhiibay ayaa ah bayino cad oo caddaynaysa xaqnimada rasuulka iyo waxa uu wado ee fa awfulkayla miisida oofiya oo wafeeya oo dhammaystira iyo walmiisaana miisaanka markaa kaylkuna waa wixii lagu beegayay galaamada iyo wixii lamidka ee la miismiisayey miisaankuna waa wixii kafadda la saaraya miisaanka marka labadaba oofiya oo walaa tabkhasuu ha ka nuqsaaminina annaasa dadka ashyaaahum ashyaadoodiiyo alaabtoodiiyo xuquuqday wataan dadka ha ka duudsiina ee waxa weeyaan u taam yeela oo walaa tufsiduu ha fasahaadinina fi lardi arlada dhexdeedana ha fasahaadinina bacda islaaxihaa hagaajinteeda dabadeed allah intuu ku hagaajiyey rususha uu soo diray iyo waxyiga uu ku soo dejiyey iyo tawxiidka iyo daacada iyo wanaaggaas yacnii inta lagu hagaajiye arlada dabadeed ha ku fasahaadinina gaalnimo iyo shirki iyo bidco iyo xumaan iyo xaaraan daalikum kiinaasi madkuurkiinaa lasoo sheegay waxaa ismu ishaaruhu ku dhacayaa tilka alawaamir wannawaahi waxaa la amray inay miisida iyo miisaankaba wafeeyaan waxaa loo diiday inay dadka xuquuqdooda ka nuqsaamiyaan oo ka duudsiyaan waxaa laga reebay arlada inay fasahaadiyaan awaamirta iyo nawaahidaa oo wada socota ayaa ismu ishaaruhu ku dhacaya macnuhu markaa waxa uu noqonayaa daalikum arrinkiinaa la soo sheegay ee amaradaa laydin siiyey iyo manhiyaadkaa laydinka reebay inaad amarka qaadataan nahyigana ka tagtaan ayaa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum haddaa ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniin ah walaa taqcuduu ha fadhiisanina oo dadka ha u fadhiisanina bikulli siraadin jid kasta waa jidkii xisiga ah ee dadku ay marayeen oo jidgooyo iyo dhuljiifnimo iyo dariiqa dadka in loo galo ayay yaqaaneen oo dhaqan u ahaa oo dabadeed dil iyo dhac iyo boobba dadka lagu sameeyo marka waxau yihi walaa taqcuduu ha u fadhiisanina dadka bikulli siraadin jid walba waddo kasta dadka ha u gelina tuuciduuna idinkoo ugu goodinaya oo ugu hanjabaya dil iyo dhac iyo boobba oo watasuduuna aad ka jeedinaysaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisana man mid aad ka jeedinaysaan oo tasuduuna mafcuulkeedii waa manta dambe oo yacni waa min asaddi waa tii mucaddaha ahayd ee jeedinta ahayd ta laasimka ee jeedsigu waa min asuduud oo yacni sadda yasuddu suduudan iyo saddan suduudan waa jeedsigo waa laasim saddanna waa jeedinto waa waa waa mutacaddi mafcuul u tallaabaya markaa jeedsanaysaan maaha tasuduuna ee waa jeedinaysaan oo ka sarfinaysaan oo watasuduuna waxaad ka jeedinaysaan oo ka duwaysaan ama ka leexinaysaan can sabiili illaahi alle jidkiisa waxaad ka jeedinaysaan man aamana ciddii rumaysay bihi ay billaahi alle ama bihi ay bishucayb labadaba waa loo celiyey yacnii nebi shucayb ciddii rumaysay ayaad jidka ka leexinaysaan oo waddada u gelaysaan inaad ka leexisaan oo ka hor joogsataan wa tabquunahaa waxaanad la doonaysaan haa oo sabiilkaa jidkaa ilaahay ah marka sabiilullah waa asiraat almacnawi waa jidkii macnawiga ahaayoo shareicadiiyo xaqa in lagu socdo siraadkii horena waa ka xisigee dadku ay maraan kan dambena waa kii macnawiga ahaa watasuduuna waxaad ka jeedinaysaan can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa man aamana bihi shucayb ciddii rumaysay ayaa ka jeedinaysaan ama alle ciddii rumaysay ayaa u diidaysaan oo ka mancinaysaan watabguunahaa haa oo sabiilullah ah waxaad la doonaysaan ciwajaa qallooc oo toosnaantaad u diidaysaan wadkuruu xasuusta id wakti kuntuma ahaydeen qaliilaa kuwa yar oo fakaharakum alla uu idin farabadiyey wanduruu bal hadda eega eegmo aad ku waantowdaan oo wax ku qaadataan kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmufsidiina kuwa wax fasahaadiye arlada iyo addoommadaba cidhibtoodii dambe bal siday ku dambaysay eega oo ku cibro qaata asaciidu man wucida bigayri wain kaana hadday ahaatay daa'ifatun koox oo minkum idinka idinka midii aamanuu kuwa rumeeyey biladii kii ursiltu bihi laygu soo diray haddii koox idinka idinka midihii wixii laygu soo diray ay rumeeyeen wa daa'ifatun koox kalena lam yu'minuu aanay rumaynin oo rumayntaydii aa ku kala qaybsanteen dee fasbiruu sugoo iska jooga bal hadda suga xataa yaxkuma allaah ilaa ilaahay ka kala xukumaayo baynanaa inaka dhexdeenna wa huwa allana khayru lxaakimiin kuwa wax kala xukuma ka ugu khayrka badanee ugu xukumka suuban weeyi yacni haddaad iimaankaygii ku kala qaybsanteen oo qol ay rumaysay qolanay beenisay iska suga inta ilaahay ina kala xukumaayo ee mu'miniintana la abaal marinayo ee la badbaadinayo gaaladana la cadaabayo cuquubadu ay caam yeelayso suga ayaa uu ku yidhi yacni waa nasaayix iyo mawaacid xeel dheer sidaa darteed ayaa waxaa lagu naanaysi jiray nebi shucayb khatiibu lambiyaa khatiibkii ambiyada waxaa loogu naanaysay fasaaxada iyo balaaqa badnaanta rabbi ku manaystay oo mawaacidda iyo nasaa'ixa uu jeedinaya ka muuqata aayaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu horeyn wuxuu kaga warramay qisatu nabiy llaahi luut calayhi salaam qisadii nebi luut iyo qoomkiisa dhex martay baa ilaahay kaga warramay oo waxaa lagu inkiray oo nebi luut markii dacwada uuu soo jeedinaya uu ku inkiray foolxumadii ay ku caanbaxeen iyadoon cidi uga horreyn foolxumadaasina waxay ahayd in raggu ay ragga wax ka dayaan weligood iyagoo hortood lama arag iyagaa ugu horreeyey wax foolxumadaa ku dhaca taasuu ku inkiray waxaan u tilmaamay inay yihiin kuwa xadgudbay markaa qoomkaas qowmu luud maadaama ay la yimaadeen waxaan cidi hortood la iman iyagana waxaa lagu ciqaabay waxaan hortood cid kale lagu ciqaabin ciqaabta iyo cadaabka ku dhacayna wuxuu noqday min jinsi ficlihim ficilkoodii mid la mid ah waaljazaau min jinsi alcamal oo waxaa la yidhi falamaa qalabuu lfitra qulibuu bilcadaab fitradii saxda ahayd ee aadamaha lagu beeray markay beddeleen ee ay dhalan rogeen ee dhinaca kale ay u rogeen ayaa iyagana waxaa lagu dabagediyey oo dhinaca kale loogu rogay cadaabkii iyo cuquubadii caam yeeshay oo iyagu iyadoon la aqoon rag rag wax u doontaa saw ficilkaa may samayn xataa xayawaanku aanay aqoon iyo mayeedhaanku oo xataa bahaa-imta ayaan labku labka waxu doonan ee labku dhadiguun waxu doontaa marka markay ficilkaa foolxumada badan ay sameeyeen ee fidradii lagu abuuray ay beddeleen ee ay dhinaca kale u rogeen iyagana cadaab dhinaca kale loogu rogay ayaa lagu salliday oo fajacalnaa caaliyaha saafilaha jazaan wifaaqan waaljazaau min jinsi alcamal oo degaankay deganaayeen kor inta loo qaaday ayaa xaggeedii sare xaggeedii hoose laga yeelay waxa weeyaan xaggii hoosena xagga sare laga yeelay oo lasoo qallibo inta kor loo qaaday ayaa lasoo gembiyey oo lasoo foorariyo xagga dambe yacni waxa weeyaan lasoo afrogay marka xaggeedii saraa xaggeedii hoose laga yeelay ilaahay waxau yihi falamaa jaءa amrunaa jacalnaa caaliyaha saafilaha waamtarnaa calayha xijaaraة min sijiili manduud musawamaةa cinda rabbik wama hiya min الظaalimiina bibaciid allah waxau yihi amarkayagii markuu yimid degaankoodiiyo arladay deganaayeen xaggeedii sare ayaanu xaggeedii hoose ka yeeloo kor inta loo qaadaa la qalliboo dhinaca kale loo rogay waxaananu sida roobka kaga dhignay dhagaxaan dhoobe la dubay ka ahaatay oo ad adag oo la calaamadiyo mid walba cidda lagu cadaabayaa ay calaamadsan tahay ilaahay cadaabkaa iyo cuquubadaa aadka u daran markuu tilmaamaa waxa uu ku gebagabeeyey wamaa hiya min alظaalimiina bibaciid cadaabka noocaasi kuwa daalimiinta iyaga oo kale kama durugsana ee waa u dhow yahay oo kama dheera oo qof kasta oo waddadooda mara cuquubo iyo cadaab buu halis u yahay oo maanta cudurrada iyo waxyaabaha wax alle wax lagu daweeye la waayey ee lagu ciqaabay ummado badan waxyaabaha asalka iyo sababta oo waxaa ka mid a dhaqan xumada noocaas ee faraha badan leh ee dhacda bal antum qowmun musrifuun waxaa lagu tilmaamay kuwa xadgudboo dabarka goostay waayo dee wixii lagu yaqaanay basharka ayay beddeleen oo waxaan la aqoon bay la yimaadeen sidaasaa loogu tilmaamo oo loo yidhi waa musrifuun waxa ilaahay markaa uu tilmaamay nimanka ficilkaa iyo foolxumadaa falay cuquubadaa daran in lagu halligay oo lagu ciqaabay oo cuquubadaasina ay caam yeeshay oo nebi luud iyo intii rumaysay mooye intii kale la dabargooyoo la halaagay halkaa waxaa laga soo qaataa oo culimmadu ay yidhaahdaan cidda la arko iyagoo samaynaysa camalkii qowmu luud abaalkoodu waxa weeyi buurta ugu dheer inta dhakada laga saaro oo laga soo tuuro dhagaxaanna in laga daba keeno sidii kuwaaba loo ciqaabay xadiidka saxiixaana waxaa ku sugan xadiidu cabdillaahi bni cabbaas fii sunan alimaami tirmidi wa bni maajah inuu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luut faqtuluu lfaacila walmafcuula bih kaad heshaan isagoo samaynaya camalkii qowmu luud oo kale ka wax samaynaya ficilkaa foolxumada badan iyo ka lagu samaynayo labadaba dila oo dadka uga raaxaya dhaqanxumadooda iyo foolxumadooda dabeed ilaahay waxa uu ka warramay qisatu nabiy llaahi shucayb calayhi salaam shucayb iyo qoomkiisa qisadii dhex martay oo nebi shucayb sidii caadadii ambiyadii horeba ay ahayd qoomkiisii tawxiidkiibuu ugu baaqay kadib waxa uu ka waaniyuu kala teliyey ceebihii iyo cudurradii ay lahaayeen oo ay ka mid ahayd inay miisaanka nuqsaamiyaan iyo inay dadka jidgooyo u galaan marka sida saxdii waxa weeyaan dacwada xaqa ah marka dadka tawxiidka laga saxo ee shirkiga looga digo ayaa wixii kale mukhaalafaad iyo muxaramaada ummadda laga waaniyaa oo laga saxaa laakiin dadku iyagoon tawxiidka ku toosnayn ama shirkiga ku jira dee dembi kale iyo macsiyo kale lagalama hadlo waayo asalka iyo asaasku waa atawxiid marka tawxiidkii markuu ugu baaqay ayaa dhaqamadii kale foosha xumaana uu uga digay oo uu yidhi war waxaa iska ilaaliya fa awfu lkayla wاlmiisaana walaa tabkhasu nnaasa ashyaaahum walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha dalikum khayru lakum in kuntum mu'miniin walaa taqcuduu bikuli siraaطin tuuciduuna watasuduun marka arrimahaas ayuu uga digay inay jidgooyo dadka u galaan oo dadka naftooda iyo xoolahooda iyo maalkoodaba ay khatar iyo cabsi geliyaan ayaa uu uga digay kadib waxa uu xasuusiyey nicmooyinka ilaahay ku galladaysto wuxuu yidhi wadkuruu id kuntum qaliila fakasarakum wanduruu kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin bal waxaad xasuusataan nicmada ilaahay idinku galladaystay idinkoo markii hore yaraa ayaa alla idin farabadiyey nicmadaa xasuusta xasuustaasina waa inay idinku xambaarto dee inaad ilaahay caabudaan oo aydaan caasiin oo ruuxu nicmada ilaahay marka uu gartee uu xasuusto waa inay ku xambaarto allaha muncimkee u nicmeeyey dee inuu caabudo oo uu ka cabsoodo oo aanu nicmadiisa u adeegsan dembi iyo macsiyo kadib waxa uu ku yidhi haddaad iimaankiiyo risaaladaydii ku kala qaybsanteen dee fasbiruu xataa yaxkuma allahu baynana iska sabra oo suga inta alla uu ina soo kala xukumaayo allah waxau ihi wa arsalnaa waanu diray luuta luut ayaanu diray id wakti qaala uu ku yidhi liqowmihi qowmkiisii ata'tuuna ma waxaad la imanaysaan alfaaxishata tii foolxumada badnayd oo rag in wax loo doonto ah miyaa la imanaysaan maa sabaqakum idinkamuu horraynin bihaa foolxumadani min axadin qof oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid ah axad khalqiga ilaahay ka midii idinkama horrayn inakum idinku lata'tuuna waxaad u tegaysaan oo wax u doonanaysaan alrijaala ragga shahwatan liajli shahwa shahwo daraaddeed aad ku gudanaysaan ayaa rag u doonanaysaan oo ugu tegaysaan min duuni nisaa haweenka sokadood intaa ka tallaabsataan ayaa rag doonanaysaan bal kaba kaalay taase antum idinku qowmun musrifuun waxaad tihiin qolo xadgudbay oo dabarka goostay wamaa kaana jawaaba qawmih wamaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi luud qoomkiisa jawaabtoodii may ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye wax kale may ahaanin akhrijuuhum bixiya luud iyo inta rumaysayba min qaryatikum magaaladiinan saduum ka saara waayo innahum iyagu unaasun dad weeyi dadkaasoo yatataharuuna isdaahirinaya faaxishadanaabay iska fogeynayaane inaga bixiya allah waxau ihi faanjaynaahu waa badbaadinay luud iyo wa ahlahu ehelkiisiiba ila imra'atahu haweenaydiisii mooyaane oo kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alghaabiriina kuwa halaagga ku hadhay ee la cadaabay bay ka mid ahayd wa amtarnaa waxaanu ku roobaynay calayhim korkooda mataraa roob cadaab ah walaqad aatow cala alqaryati alatii umtirat matara saw marka waa matar cadaab ee matar raxmadeed ma aha wa amtarnaa waxaanu ku roobaynay calayhim korkoodii mataraa roob cadaabaanu ku roobaynay ee fandur bal ee kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmujrimiin xumafalayaasha cidhibtoodii bal siday noqotay eeg oo kuwaan tow waxna ku qaado wa ilaa madyana wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa madyana asxaabu madyan asxaabul aykana waa la yidhaahdaa oo kadaba asxaabul aykati almursaliin waa asxaabu madyan kii shucayb loo diray reer madyan kii shucayb loo diray un weeyaano aykaduna waa ka inta jiqda ah ee geedaha badan leh degaankay deganaayeen baa kayntaa jiqdaa ahayd sidaasaa loo yidhi asxaabul ayka kaynta kuwii asxaabta u ahaayee deganaa wa arsalnaa waa diray ilaa madyana reer madyan waxaanu u diray akhaahum walaalkoodii shucayba shucayb ahaa qaala waxau ihi yaa qowmi reetolkayow ucbudu llaha ilaahay caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaqa oo hayruhu an alla ahayn qad jaa-atkum waxaa idiin timid bayinatun aayad cad oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay efawfu lkayla miisida dhammaystiro oofiya iyo walmiisaana miisaanka oo walaa tabkhasu nnaasa dadkana ha ka nuqsaaminina ashyaaahum shayadoodiiyo alaabtooda oo walaa tufsiduu ha ku fasahaadinina fi lardi arlada macaasi iyo dembi iyo gaalnimo ha ku fasahaadinina bacda islaaxihaa hagaajinteeda dabadeed intuu alle ku islaaxiyey rususha uu soo diray iyo waxyiga uu soo dejiyey dabadeed idinku ha fasahaadinina daalikum arrinkiinaa la soo sheegay oo awaamirtaa inaad qaadataan ah nawaahidaana aad ka tagtaan ah ayaa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum haddaa ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniina walaa taqcuduu ha u fadhiisanina dadka bikulli siraatin jid walba ha u gelina oo jidgooyo ha u gelina dadka tuuciduuna idinkoo u goodiyaya oo dadka dil ugu hanjabaya oo watasuduuna ka jeedinaya can sabiili illaahi ilaahay jidkiisana man ciddii ka jeedinaya aamana rumeeyey bihi allah rumeeyey ama bihi ay bishucayb ciddii shucayb rumaysayna idinkoo ilaahay jidkiisa ka jeedinaya oo watabquunahaa jidkaa ilaahayna la doonaya ciwajaa qallooc wadkuruu xusa id kuntum qaliilaa ay nicmat allaahi calaykum nicmada alla idinku galladaystay xusa oo xasuusta id wakhtigiina uu idinku galladaystay kuntuma ahaydeen qaliilaa kuwa yar oo fakaharakum dabeedda uu idin farabadiyey wanduruu eegana eegma aad ku waantowdaan oo wax ku qaadataan ay nadara tafakurin waictibaar kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmufsidiina arlad iyo addoommadaba kuwii xumeeyey ee fasahaadiyey bal cidhibtoodii halkay ku dambaysay eega wain kaana hadday ahaatay daa'ifatun koox oo minkum idinka idinka midii aamanuu kuwa rumeeyey biladii kii ursiltu bihi laygu soo diray wa daa'ifatun koox kalena lam yu'minuu aanay rumaynin fasbiruu dee sabra oo suga xataa yaxkuma allah ilaa ilaahay uuna kala xukumaayo baynanaa inaka dhexdeenna wa huwa allana khayru lxaakimiina kuwa wax xukuma ka ugu khayrka badan weeyi wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online